جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulqacd sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro kala duwanna oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga salibiyadda kenya askari ka tirsan murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda riidada soomaaliya xilli xaalad adag ay haysata maleeshiyaadka murtadiinta ciidanka xisbada al amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar ayaa goofagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasoo ka soo baxay safka cadowga allah howlgallo gaadiid lagu beegsaday askarna looga dilay ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada khaza iyadoona dhanka kale diyaaradaha cadowga ay sii wadaan xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowro sharci ah usoo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaan dhacaduleedka degmada afmadow ee wilaayadaas
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee ceel mashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay iyadoona dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar dhabagalla u dhigeen kolonyo askar saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada ijaara iyo deegaanka sangooley ee gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka muslimiinta ah ee ay gumaysata salibiyadda kenya gubashada waa gaari kooyal ah waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo salibiyadda kenya lagu gaarsiiyey weerarkaas askari ka tirsan murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda ridada soomaaliya xilli xaalad adag ay haysata maleeshiyaadka murtadiinta faahfaahinta warbixintan cabdiqani maxamed ayaa inoo haya mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta oo ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa baraha bulshada soo fariistay isagoo ka cabanaya kooxda ridada soomaaliya askarigan oo magaciisa lagu sheegay xasan ayaa sida laga dareemayo hadalkiisa dhaawac culus qaba kadib markii miino nooca dhulka lagu aaso ay la kaacday wuxuuna sheegay in tan iyo markii uu dhaawaca soo gaaray uusan wax daryeel caafimaad ah ka helin kooxda ridada soomaaliya oo uu darteeda u dhaawacmay waxa uu dhanka kale ka dhawaajiyey in muddo hal sano ah uu tuubo ku cabayo biyaha iyo cunnada mar uu arrimahaasi ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi saasaa u aadaa hal sano kabaas wuxuu odhabaa biyo xataa dhuximo haro candhuubteeda xataa waa tufaa saasaan u aadaa hal sano waxaan mishaare iyo caano amba biyo xuntubadaas lagu marsiihayo mahana wax halo cunimo halo dhuuntayda xabadma marada bartaasaa qalaha ii haladuye qof halo wax ii qabatana ma hayo dowladdaana saan u nooday ismiina ii xacday askarta kooxda ridada soomaaliya oo tababaradooda ay leeyihiin dowlado kala jaan ah islamarkaana u howlgala qaab calooshood shaqaystayaal ah ayaa markii ay howlgallada mujaahidiinta ku dhaawacmaan la kulmaa dayac iyo daryeel xumo baahsan mahadsanid cabdiqani ciidanka xisbada al amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan marwaan maxamed iyagoo ka duulaya badqabka iyo badbaadinta bulshada isla markaana gudanaya waajibaadka uu allaha saaray ee ah ilaalinta bulshada muslimka ah ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa howlgal ay ka fuliyeen suuqa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud ku soo qabtay agabyo dhacay oo ay ka soo aruuriyeen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee degmada ciidanka xisbada ayaa howlgalka ay ka sameeyeen goobaha ganacsiga ee magaalada ceelbuur ku soo aruuriyey waxyaabo dhacay oo isugu jiray bagaash daawooyin iyo agabyo kale kuwaasoo dhammaantood wakhtigooda dhammaaday islamarkaana halis ku keeni kara caafimaadka bulshada fagaara ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa ciidanka u taagan faridda macruufka iyo reebidda munkarka ay isugu keeneen agabyadan dhacay oo ay soo aruuriyeen iyagoona halkaasi ku gubay goobta lagu gubay agabyadani dheedkeedu dhacay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada ceelbuura iyo sidoo kale waxgaradka iyo nabadoonnada magaalada iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada oo u soo daawasho tegay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada oo goobjoog ahaa goobta ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo tagtay halkaasi kula hadlay fagaaraha kuwaasoo soo dhoweeyey waxqabadka ciidanka xisbada iyo howlgalkan ay ka sameeyeen ceelbuura iyagoona ganacsatada uga digay inay ka ganacsadaan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada
maanta meesha joogan waa degmada ceelbuur waxaa lagu gubaa agabyo kala duwan oo runtii maaragtay maamulka degmada uu maaragtay gacanta ku soo dhigay annagu haddaan nahay waxgaradka degmada ceelbuur iyo odayaasheeda dhammaan waxaan waa ku bogaadinaynaa tillaabadaas garashada loo qaadeen ganacsatada degmada waxaa si gaara iyo maaragtay si guudba loogu sheegayaa inay maaragtay ka odayaalhaan aan kula dardaarmayna inay ka waantoobaan agabkan maanta ay ku soo qabatay ciidanka maaragtay u taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan waana runtii ballantii maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta guud ahaan loo ballan qaaday in maaragtay badbaadadooda adduunyo iyo tooda aakhira laga shaqaynayo
waxaan leennahay ragga hay-atu macruuf ee beriga u taagan ummadda ilaalinteeda kulluku mas-uulun can raaciyatihi ilaalinaya ummadda ka naxaya rag iyo dumarba inaan la siinin waxyaalaha sunta ah oo dhacay waxaan leennahay waad mahadsantihiin shaqada u taagnaada weligiin u taagnaada ilaahayna miciinna waayo ummadda aad mas-uulka ka tihiinna ilaaliya sidaasaan leennahay wilaayada gobolka galguudaan khaasatan u sheegaynaa walaayooyinkaoo kalena sidaan leennahay muslimiintu meel kastay joogaanna sidaasaan leennahay
dhammaan walaalaha ganacsatada ah oo deggan degmada ceelbuur waxaan leenahay ummaddan waa ummaddiinni waa dadkii aad ka dhalateen ood isku diinta ahaadeen oo adinku aad ka dhalateene waxaan leennahay sida walaalaha mujaahidiinta ay isugu xil saareen inay maanta ka ilaaliyaan waxyaaba dhax ummaddooda inaad adinkuna dadka waad u dhalataan waanad ka ganacsataane inaad u ilaalistaan markaad wax dalbanaysaan wax walba ood kukiciisiinna ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaada beeciinna waxyaabaha aad gelinaysiinna ilaahay ugu dhowaadaan leenahay jazakumullahu khayran ciidamada al-amru bilmacruuf wannahyu canilmunkara ayaa dhowr jeer fagaarayaal ku yaalla wilaayaadka islaamiga ku gubay raashin iyo agabyo kale oo dhacay oo ay ku soo aruuriyeen suuqyada degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka iyagoona ahmiyad gaar ah siinaya badqabka caafimaadda ee bulshada muslimiinta ah mahadsanid marwan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayiba oo ka soo baxay safka cadowga allaah faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed axmed cali faarax waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa ka tirsanaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna ka mid ahaa maleeshiyaadka ka soo cararay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kadib maalintii uu dhacay weerarkii taariikhda galay ee deegaanka cusweyne askarigani ayaa hadda ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan qeybta milatariga ee dadka shacabka muslimiinta ah ku dhibaateeya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana hadda ugu dambeyn isagoo taayibah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii towxiidka loo qabtay kadib ayuu taa'ibkaani waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus magacaygu waa axmed cali faarax ciidanka buuli burtaaga qorte diyaarada micnaa konta qof qaadaysa konta qof hadday noqotiinbo aa la qaadaya muqdisho xeraa nala geeyey xeranana waxba meela loo qaaday laakiin inta anaga meel nala qaaday laba kun iyo shan boqol etoobiya tobabar saddex bilood tobabarka intuu socday wax naga dhaawac ama wax lugta ka jabay waxaa soo jirtaa wallahi ani saddexda bilood waxa ugu dhib badnaay oo tobabarkaas oo soo maray orodkaas lee orodka adiga maalintii o dhan laiskaa ordisiinaa xeer maslaxa markaa joognay xeer maslaxa adiga waxaa joognay shan bil aadana nala qaada cildheerna loo wada meeshaa niligeynaa ciidana meesha jooga soo bedelaysanaa anaga waxaana laga dhigay qeybta shan iyo labaatanaad guutada koowaad xamaraan lagu aruuri xamar markaan lagu aruurinay oo qoryaana laga tiiri tobabaraana la bilaabaa nala dhahay tobabarka markaa waa la bilaaba waxaa ii dhaliyay inaa ka tago inay mustaqbal ahaan iyo noloshaygaanba inay ii fiicneen wax aa ka faa-iidayaysaneen waxaa u soo baxay inaa wadankeyga iyo dalkeyga iyo dadkeyga la noolaado shalaysaa ku noolaa ku noolaado
waxaa muddooyinkii dambe si aad ah usii kordhay askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga allah kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah usoo gaaraya wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir howlgalle gaadiid lagu beegsaday askarna looga dilay ciidamada sahyuuniyadda yahuudda ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada khaza iyadoona dhanka kale diyaaradaha cadowga ay sii wadaan xasuuqyada ka dhanka ah dadka rayidka ah faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya suheyb cabdulaahi dagaaladan culusa u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiina iyo ciidanka sahaynada ayaa maalinkii shalay ka dhacay xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada khaza halka ciidanka yuhuudda ay sii wadaan xasuuqyada ka dhanka ah dadka rayidka ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaa ku dhawaaqay inay beegsadeen ilaa saddex iyo toban ka mid ah gaadiidka ay isticmaalayeen ciidanka sahaynada halka sidoo kale askar ay ku dileen mukhayamka jabaaliya ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada ayaa lagu dilay howlgal khannaas ah waxayna sidoo kale muqaawamadu dagaallo folkafol ah ciidanka sahaynada ay kula galeen isla magaalada jabaaliya mandiqada jabaaliya isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayey dagaallo lagu riiqmay oo dhex marayay ciidanka sahaynada iyo kooxaha muqaawamada filistiin mukhayamkan ayaana ah halkii ay ka soo aasaasmeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta dhanka kale duqaymo culus ayay xalay ilaa shalay ciidanka sahaynada waxa ay ka geysteen magaalada rafax iyo sidoo kale magaalooyinka deerbalax iyo khanyunis oo kala dhaca koonfurta iyo bartamaha qidaaca khaza mahadsanid suhayb ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowro sharci ah usoo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaan dhacaduleedka degmada afmadow ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey dowradan oo loogu magacdaray ubaye ibnu kacab radiallaahu canhu shicaarkeeduna uu ahaa alcilmu waalcamal waxaa si isku mid ah uga wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka miidow ee u dhow degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose oo soo agaasimay islamarkaana qabtay dowradan ayaa muddadii ay socotay oo ahayd saddex maalmood wuxuu bixinayay duruus kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen dadweynaha ku dhaqan deegaanka miidow waxaa dadka ka faa'iidaystay ay isugu jiraan rag iyo dumar deegaanka ah iyagoona ku qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ahaa tawxiidka salaada fiqhiga siirada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo muxaadaraad idaacadda islaamiga ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay haweenka ku dhaqan deegaanka miidow ee dhacaduleedka degmada afmadow iyagoo ugu horeyn soo bandhigay duruustii ay qaateen waxaana ugu dambeyn ay ka warbixiyeen casharadii ay faa'iidaysteen muddadii saddexda maalin ee dowlada socotay مركان الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر أبلغ طريقي وشر من الله تعالى ما هو الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن تكون تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها إله معبود بحق إلا الله كما كان لا إله إلا الله أذكرها اثنان وهما النفي والإثبات عن شروط لا إله إلا الله شروط راكبة العلم والدين الإخلاص والصبر والمحبة القبور والانقياد القبور waxaa la yidhaha firdowse cabdiraxiin deegaanka miidood degmada afmadow waxaan qaadanay doore waxay noo socotay saddex beri waxaan qaadanay tawxiid fiqiga siirada nebi sal ly slam macalimiintan dowlada ma siisano ilaahay noo barakeeya waxaana ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan cashirkaas wanaagga badan magacii waxaa lahanana cabdulaahi abde waxaan joogaa deegaanka miido oo hoos imaada degmada asmadow waxaa qaadanay dooro tawxiid sidii fiqi oo kale siiro saddex beriyaana socotay maasha allah waxyaalo badanaa ka faa'iidnaa u mahadcelineynaa magacey xamdi xasan tuulada miido degmada afmadow hoos imaata saddex beraan dooro qaadanay maxaan qaadanay tawxiidka iyo faqiga iyo siirada nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam qaama u mahad celinayna macalimiintii waxna bareen khayr iyo axsanaad allaha siiyo dowladan waxaa ka sii horeeyey mid sidan oo kale loogu qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo loogu talagalay in lagu dhiso aqoontooda diineed ee dadka muslimiinta tan iyo bilowgii bishii shawaal aynu soo dhaafnay sannadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijri wuxuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu sii dardargeliyey dowlaadka sharciga ah ee loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu